alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين slى الlه عlى نبyina mحamd وعlى آlه وصaحبه وslm تsليimا kaثيirا baabkaa hore aynu soo maray qiyaamu leylka ku saabsanaa waxaynu ku soo aragnay xadiidkaasi xudayfa radia allahu canhu wuxuu markaa ka warramay saxaabigaasi habeen rasuulka inuu salaatuleysha la tukaday oo markuu faatixada akhriyay suuratu lbaqara wuu bilowday faqultu yarkacu cinda almi'a waxaan is idhi buuhi boqol aayadood markuu dhammeeyo baqaro ka mida ayuu rukuuci doonaa oo ragcadda hore halkaasuu ku joojin uma mada dabadeetana wuu socday halkii kuma joojinina wuu waday wa qultu yusallii biha fii rakcatin riwaayad kalena waxay odhanaysaa yusallii biha rakca oo fiidaasay ka tegaysaa baan filaya markaa halkaa wuxuu ragcadda uga jeedaa salaadii oo dhan yusallii biha fii rakca ay fii salaa markii boqolkii uu dhaafay ee uu waday ayaan is idhi buuhi alla ila haddaba labada ragcadoodba baqaro ayuu ku tukanayaa oo macnihii suuradduu labada ragcadood u qaybinaya markii uu waday ee boqolkii aayadood uu dhaafay ayaa waxaan is idhi buu yidhi markuu in badan akhriyo ayuu ragcadda hore ka dhigi inta u hadhana ragcadda labaad buu hee ka dhigi doonaa marka yusallii biha fii rakca ay fii salaa salaadda ayuu u qaybin doonaa oo laba ragcadooda suuratu lbaqara yani labadaa ragcadood ee hore saasaa halkaa macnuu noqonaya famada haddana waa iska sii watay faqultu yarkacu biha markii suuratulbaqaraba uu dhadhoweeyey ee dee aanu ka hadhin wax laba ragcadood loo qaybiyaaba ay suuraddiiba iska dhadhowaatay ayaan is idhi buu ihi haddaba yarkacu biha yarkacudan dambe rukuucdii baa loo jeeda wuu ku rukuucayaayoo ragcaddaa hore suuratulbaqara ayuu ku dhammaystirayaa oo halkaasu maaragtay markuu baqaro dhammeeyuu rukuucaya ragcaddii hore halkaasay ku dhammaanaysa ma garata uma iftataxa nisaa dabadeetana muu joojina haddana nisaa buu bilaabo saasuu waday anuu kolkaa saasuu noqonayaa waa yar baraarujin qaala alimaamu nawowiyu raximahu اllah baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wa huwa taraawiixu wuxuu baabu yahay sunnaynta la sunneeyey bishaasi ramadaan in la tukado oo salaad la ysu taago wa huwa qiyaamkaa ramadaana taraawiixu taraawiixda weeye taraawiixdana asalkeeda rasuulka sala allahu calayhi wasalam way ka sugan tahay oo habeenne ayuu tukiyey saxaabada dabadeetana wuu ka fadhiistay oo umuu soo bixin sababtuna waxay ahayd wuxuu ka baqay in lagu waajib yeelo dabadeeta ay ku adkaato markii rasuulkii dhintay calayhi asalaatu wasalaam ee maanicaasi uu meesha ka baxay ee wakhtigii cumar la maraayo dadkuna taraawiixda ay u tukanayaan si maaragtay keli keli iyo maaragtay in yar ayaa cumar radia allaahu canhu uu dadkii maaragtay jamciyey oo uu imaam keliya ku jamciyey inuu tukiyo macnihii ay jamacsadaan sidan aynu u tukanno saxaabaduna markaa bur bay ahaynoo way buuxeen axad saxaabada ka mid ahoo ku khilaafay ama yidhi sax ma ahana ma jirin marka asalka sunnada rasuulkana way ku sugnaatay sala allahu calayhi wasalama saxaabadii ijmaacii saxaabaduna uu ku guntamay ilaa yowmina haadaana dadka muslimiinta ahi saasay u ilaaliyaan taraawiixda iyagoo weliba isku jamacsanaya waa ka shiicada la yidhaahdee rawaafida ah ayuunbaa wax bidca ku sheegay ama ka soo horjeedsaday la sheegay taraawiixna waxaa loogu magacaabay wakhtigaa hore waxay tukan jireen salaad dheer bay tukan jireen oo ragcadda keliya boqolaal aayadood ay ku akhriyi jireen sidaa awgeed baa laba ragcadood marka ay tukadaanba ee ay salaamo naqsadaanba way yaro nasan jireen soo ma aragtaan oo nasasho ayay la iman jireen can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man qaama qofka istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan ay mu'minan xaalo uu rumaysan yahay sawaabka iyo ajarka uu ku helaayo qiyaamkaa waxtisaaban ay wa muxtasiban iyo xaalo uu ku ajar dalbaayo oo ilaahay dartii uu ka yahay gufira lahu maa taqadama min denbihi muttafaqu calayh khasaaista markaa qiyaamu ramadaan waxaa ka mid ah sida xadiidkan laga qaadanayo khufraanu dunuub qofkaa la yimaada in dunuubtii loo dhaafayo ha yeeshee laba shardi baa rasuulku ku xidhay shardiga koowaad waa inuu qofku rumaysan yahay faralnimada soomka bisha ramadaan iyo qiyaamkiisa in la sunneeyey iyo ajar iyo abaal ilaahay inuu ku bixinayo wixii la mida oo mu'min uu yahay shardiga labaadna waa inuu muxtasib yahay oo wejiga ilaahay iyo ajar uu ku doonaya riyaa iyo istus iyo wax kale aanu ka ahayn ixtisaaban mafcuul mudlaqnimo iyo iimaanan waa laga laqbayn karaa xaalla waa laga dhigi karaa iimaanan ay mu'minan waxtisaaban ay wa muxtasiban oo waa masder munakar ah oo masderka munakarka ahina in badan buu xaal iska noqdaa ومسdر منkر xاaلا يقع بkثرة kبغتة زaيد طلع وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu ahaa يuرaغب mid jeclaysiiya dadka oo ku dhiirigeliya في قyaaم رaمaضاaن قyaamka رaمaضاan min غayri أn yأmurahم isagoo aan farin فiihi dhexdiisa بcaزimaة ay أmra إiجاabi وتxtiim isagoo aan farin maaragtay amar uu ku waajibinaayo oo uu jaraayo bal amra nadbin wa tarkiib wuxuu faraayey faris uu jeclaysiinayo oo uu ku dhiiri gelinayo u sunnaynayo un oo macnihi waxa weeyaan uu jeclaysiin jiray isagoo aan waajib kaga dhigin wayaquulu waxaanu odhan jiray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min denbihi rawaahu muslim markaa xadiidkana wuxuu faa'iideynayaa qiyaamu ramadaanka in rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama dadka uu jeclaysiin jiray oo uu ku dhiirigelin jiray baabu fadli qiyaami leylati alqadri wa bayaani arjaa layaaliha wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo in la istaago salaad iyo cibaado la ysu taago wa bayaani arjaa layaaliha iyo caddaynta la caddeeyo habeenada yani waxa weeyaan ka loogu rajada badan yahay habeenadaasi ramadaan ka loogu rajada badan yahay habeenkaa leylatulqadriga laydhaah in la caddeeyo qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi inaa anzalnaahu waxaanu soo dejinnay qur-aanka fii leylati اlqadr habeenkaa leylatulqadriga ayaanu soo dejinnay ilaa aakhiri suurati ilaa suuradda akhirkeeda la gaadhayo oo de waa suuraddii markaa suurat lqadri ama inaa anzal dhammaanteed waxay ku saabsan tahay habeenkaa leylatulqadriga iyo sharaftiisa iyo khasaa'istiisay ka warramaysa ilaahayna wuxuu ku tilmaamay habeenkan inuu yahay leylatu alqadr leylat lqadri baa la ydhaha leylatulqadrina waxa loogu bixiyey waayo waa habeen sharaf leh oo qadrigani waa sharafta iyo qiimaha ilaahay baa sharaf weyn iyo barako weyn iyo khayr weyn u yeelay habeenka ama leylatulqadri waxa loogu bixiyey waa habeen wax la qadaro oo sanadkaa gaar ahaantiisa wuxuu dhici doona habeenkaasaa la qoraa si gaara loo qoraa sida ilaahay yidhi fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amra min cindina inaa kunna mursiliin waxyaabo kalena waa la sheegay macaanidaasina isma diidana waana habeen sharaf badan oo qiimo badan waana habeen wax la qadaro oo taqdiirka ama qadarista loo yaqaano ataqdiiru alxawli waa habeenka uu dhaco weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi innaa anzalnaahu waxaanu qur-aankii soo dejinnay fii leylatin habeen habeenkaasoo mubaarakatin la barakeeyey oo khayrkeedu uu badan yahay alaayaati ay iqra' ilaayaati ama akmil ilaayaati aayaadka dhammaystir waaya marka aayaadku waxay ka warramayaan in qur-aanka ilaahay jala wacalaa uu soo dejiyey habeen barakaysan habeenkaa barakaysanna sidaa aayaddaa kale ay sheegaysa waa habeenka leylatulqadriga la ydhaha habeenkaa leylatulqadriguna ramadaan buu ku jiraa taana waxaa u daliila aayadda kale suurat lbaqara shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan ee qur-aanka la soo dejiyey habeenkaa leylatulqadri baa la soo dejiyey leylatulqadrigu markaa wuxuu ku jiraa bisha ramadaan weliba bisha ramadaan qeyb ka mida sida axaadiidta aynu ku arki doonno ayuu ku jiraa inta dambe ah soo dejinta qur-aankuna maxaa looga jeedaa innagoynu ognahay qur-aanku inuu soo degaayay dhowr iyo labaatan sano oo kolba wax ka mida ay soo degayeen jawaabtu waxay tahay maraatibu inzaali lqur'aan soo dejinta qur-aanku maraatibta iyo marxaladaha uu maray waa saddex ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen marxaladda koobaad waa qoraalka ilaahay jala wacalaa uu qur-aanka ku qoray lowxulmaxfuudka oo qur-aankan aynu akhriyayno boqol iyo afar iyo tobanka dhammaantii wuxuu ku yaalaa lowxulmaxfuudka xamiim wاlkitaabi اlmubiin inaa jacalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun wainahu fii umi اlkitaabi ladayna lacaliyu xakiim aayad kalena ilaahay waa ka yihi bal huwa qur'aan majiid fii lawxin maxfuud lowxulmaxfuudkaasuu ku sugan yahay ma waxa ku sugan sheegistiisa iyo dikrigiisaa ku sugan iyo in maaragtay qur'aan caynkaasa nebi maxamed lagu soo dejin doono mise dhammaantii wuu ku wada yaallaa sida saxiixa wuu ku wada yaallaa dhammaantii wuu ku wada qoran yahay waana sida sheekh islaam ibnu taymiya majmuuc alfataawa mujalladka labiyo tobnaad ahlu sunnaha uu u tiiriyo taasina taa weeyi martabadda labaad ilaahay jala wacalaa mar buu qur-aanka soo wada dejiyey oo beytka la ydhaha beyt ulciza oo samadan koobaad ku yaala samaa addunyaa ayuu mar ilaahay jala wacalaa u soo wada dejiyey isagoo dhammaystiran markaasi ayaa wuxuu ahaa habeenkaa leylatulqadriga oo weliba bil ramadaana soo ma aragtid markaa inzaalkan aayaadkani ay sheegayaan ina anzalnaahu fii leylati اlqadri iyo ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka iyo waxaa ibnu cabaas radia allahu canhu ardaa ka sugnaatay inuu yidhi mar keliyaa dhammaantii la soo wada dejiyey beytulcizaha waxa weeye loo soo wada dejiyey waay way ka sugan tahay ibnu cabbaas weliba aharkaasi lahu xukmu rafci xukum rafcina wuu leeyahay sida ahlulcilmigu ay tilmaameen waayo arrinka noocaasi mid caqliga iyo rayiga lagu ogaan kara he ma aha waa mima mima laa majaala lahu fi lcaql waayahay weliba alimaamu lqurطubiyuna raximah اllah waxa buu leeyahi khilaaf kuma jira bayna ahli اlcilmi arrinta caynkaas waa marxaladii labaad martabadda saddexaad ee soo dejinta qur-aanku martay waxay ahayd intaa dabadeed dhowr iyo labaatan sano ayuu soo degay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku soo degaayey kolba intii ilaahay uu doono inuu soo dejiyo soo ma aragtid wakhtigii hore uu maka joogay iyo intii dambe uu madiine joogayba siduu u soo degayeyna waxay ahayd malakuljibriil lawxulmaxfuud ee kamuu soo qaadahay inuun halkaa ilaahay uu keenay kama soo qaadahayn ama lawxulmaxfuudkaa kama soo qaadahayn taas waa baail kolba intuu doono ilaahay jala wacalaa inuu nebi maxamed soo gaadhsiiyo ku soo dejiyo ayuu ku hadlayey malakuljibriille ilaahay buu ka maqlayey markuu ilaahay ka maqlay uu ka dhegaysta malakuljibriil ayuu xagga rasuulka ula soo kacayay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka isna uu baray soo ma aragtid oo rasuulka uu sheegay markaa taasina waxay socotay dhowr iyo labaatankaa sane ee qur-aanku uu soo degayey waata aayado badan ilaahay ku sheegay waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlata waaxida kadalika linuhabita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl wma arsalnaaka ilaa mubashira wanadiira aayaddii suurat israa maxay ahayd aayaddaa ku xigtay waqur'aana faraqnaahu litaqra'ahu calى اnnaasi calىa mukfin waaya marka maraatibta caynkaasa ayuu maray qaala وعan abi hurayraةa radي allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm qaala man qaama qofka istaaga laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbihi mutafaqu calayh halkaa xadiidtii hore qiyaamu ramadaanka ka sheegaysa xadiidkana wuxuu ka sheegayaa laylaة اlqadri qofka habeenkaa laylaة اlqadriga isaguna istaaga ee salaad iyo cibaada isu taaga isagoo iimaaniyo ixtisaab ay ka tahay isna ajarka intaa leeg buu helaya xadiidkana waa juz ka mida xadiidkaa hore ee abu hureyre xagga hore aynu ku soo maray fadligay leedahay habeenkani khaas ahaanteedaa laga qaadanaya waana habeenka uu ku sheegay rabbi jala wacalaa fi lqur'aani alkariim leylat lqadri khayru min alfi shahr kun bilood bay ka khayr badantah waa maxay macnuhu macnuhu waxa weeye camalka wanaagsan ee habeenkaa la sameeya leylat lqadriga wuxuu ka wanaagsan yahay uu ka khayr badan yahay ilaahay agtiisa camal la sameeyo kun bilood oo dhowr iyo siddeetan sano oo aanay leylatulqadri ku jirin وعن بن cمر رضي الله عنهما أن رiجاaلا rg raggaasoo miن أصحاaب النبي ka mida صلى الله عليه وسلم uruu waxa la tusay laylaة الqadri habeenka laylaة الqadri baa lagu tusay في lmanaami hurdadaa lagu tuso way ku riyoodeen بسبci لawaakhiri tobanka dambe bisha رamadاan inay ku jirto ayaa ay ku riyoodeen oo lagu tusay riyada وqاala رasuul الlahi rasuulka ilaahy wuxuu yihi slى الlaه عaليه وسلم arى waxaan arkaa ru'yaaكum riyadiini twaaطأت inay isku waafaqday ay tawaafaqat fii sabci alawaakhiri toddobada dambe man kaana mutaxariihaa qofka haddaba ku dadaalaya ee ee daydayaya ee raadsanayaa falyataxarahaa ha uga qastiyo ha kaga dadaalo ha ka daydayo fi sabci alawaakhiri tobanka dambe toddobada dambe muttafaqu calayh waay xadiidkuna markaa wuxuu inoo tilmaamayaa inay bisha ramadaan xaggeeda dambe leylatulqadrigu ku jirto wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yujaawiru wuxuu rasuulka ilaahay ahaa yujaawiru an yactakifu mid ictikaafa ayuha fi lcashri alawaakhiri min ramadaana tobanka dambe bisha ramadaan ka mid ah wayaquulu waxaanu odhan jiray taxarow dayday oo u qastiya oo ku dadaala leylat alqadri habeenka leylatulqadriga la yidhahdo fi lcashri alawaakhiri min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan inaa waxa weeye ka heshaan oo kala kulantaan muttafaqu calayhi xadiidkana wuxuu sheegayaa tobanka dambe kaasina toddobada dambe ismana diidayaan waay ictikaafka wixii ku saabsanina baab gaar ah waa kitaab gaara ayuu sheekhu ku keeni doonaa xadiidtana uu ku soo celinaya halkaasaynu ku arkay insha allah markaa xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa in tobankaa dambe laga baarhbaadho habeenkaa barakaysan ee leylatulqadriga la yidhaahdo oo wax alla wixii daaco ah ee ilaahay loogu dhowaanayo lala yimaado sidaa awgeed baa bisha rabadaan waxay ka kooban tahay saddex tobnaad tobanka dambea ugu fadli badan ma fahante tobanka dambe ayaa ugu fadli badan oo saddexdaa tobnaad tobanba tobanku ka sii dambeeyo ayuu ka fadli badan yihi tobanka dhexana tobanka hore way ka fadli badan yihin tobanka dambena kuwa dhexa way ka fadli badan yihin وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول تعروا كددال ليلة القدر في الوتر ترى كلامنا من العشر الأواخر من رمضان كم إذا تبنك ضمبه بشهر رمضان كم إذا رواه البخاري حديث كنا حديث تهرو خصيصية حديث تهرو وحي الشيغيس تبنك ضمبه يتضبط ضمبيه بيشيغيس xadiidkana wuxuu ku khasisay ama uu ku xidhay witriga yaa tiradiisa kala dhiman tobankaa dambe tirada kala dhiman habeenada tiradu kala dhimanta waay marka xaadiidta waxaa laga faa'idaysanayaaba ahlucilmigu yidhahda xadiid badan baa ku soo aroortay masaa'ilkani marka laysu geegeeyo habeenkan laylatulqadrigu inay tobanka dambe ku jirto tobankaa dambe weliba waxaa loogu rajo badan yahay habeenada watriga ee tiradu kala dhimanta waxaa loogu sii rajo badan yahay habeenka toddobiyo labaatanaad waxaa kaloo ay ahlulcilmigu yidhahdeen sidaa xadiidta laga faa'iidaysanayo sanad walba habeenuun ma gashee way guurguurtaa waxaa dhici karta inay sanadna gasho koob iyo labaatanka sanad saddexiyo labaatanka sanad shan iyo labaatanka sanad sagaaliyo labaatanka sanad toddobiyo labaatanka inay saa u guurguurto ayaa dhacaysa طبعا لمشيئة الله وحكمته وعنها أي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طبنك ضمب مركا يسوق قلان ومن رمضان كمدي أحيا الليل هبين كون ولينشر وأيقظ أهله أهل كيس نوتو سنشر حاسسك وكلي ما هي حاسسك إيا عدي كلي أهل كيس كمدي بيكوب سنس wajadda wuu dadaali jira washadalmi izara guntigana dhiishuu iskaga dhigi jira waxaan sheeran jira cibaadadu waxaan sheeran jiru u dadaali jiray muttafaqun calayh marka horeynu xadiidkan u soo marray baabulmujaahadati washadalmi izarana waxaa lagu fasiray baynu soo maray dumarku iskaga fogaan jiray si cibaadada iyo khayrkaa aanu maaragtiyo munaajaadka rabbiga aanu ugaga mashquulin waxaa kaloo la yidhi maya waxaa loo jeedaa dadaalka cibaadada lagu dadaalayo laakiin waxa fiican in sidaa lagu fasiro hore waayo dadaalkii isaga waa la soo sheegay wajadda mar haddii dadaalkii la sheegay washadalmi izara waxaa laga dhigay waxa fiican inaan mu'akado laga dhigina mu'ase laga dhigo oo macno inay faa'iideynayso dheeraada la sheego wa canhaa qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama waxaa kaloo laga wariyey caaisha umi lmu'miniina radia allahu canha inay tidhi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yejtahidu mid dadaala fii ramadaana bisha ramadaan wuxuu u dadaali jiray maa laa yejtahidu si aanu u dadaalin fii kayrihi kayrkii oo bilaha kale ah oo macnii bishan ramadaan mar alla markuu soo galo wuusad kordhin jiray oo intii markii hore khayrka iyo cibaadada uu la iman jiray caadadiisa ahayd uu ka sii kordhin jiray وفي العشر الأواخر منه أي ويجتهد وحود شري سو قدر في العشر الأواخر طبعا كدنب منه كم إذا رمضان ما لا يجتهد سيان ودلال في غيره غيرك وبشا انت كلا طبعا كدنبنا سيان لباتن كهر ودلال بو دلال شري رواه مسلم طبعا كدنبنا هبينك كوبي لا تناد بك بلا ميان وعاني كل ما نيان مركا يبشو دماته ويهي wacanha xaadiidtaasi dhammaantood waxay inoo wada tilmaamayaan ikhwaani istixbaabu iqtinaami alawqaati alfaadilati biaaca wakhtiyada wanaagsan in daacada ilaahay lagaga faa'iidaysto oo aan waxa weeye la iska dayicin wacanha wacan caaishata qaalat waxay tidhi qultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wa ara'ayta bal waxaad ka warantaa in calimtu haddaan ogaado ayu laylatin habeenka ay tahay laylatulqadri laylatulqadrigii maa aquulu fiiha maxaan idhaahdaa haddii lagaba soo qaado inaan ogaado habeenka habe laylatulqadrigu yahay maxaan idhahdaa n ku ducaysta sidee loo ogaan karaabaa isweydiinle laylatulqadriga way iska dhici kartaa sidaa awgeed baa rasuulku kuma qabsan oo kuma odhan maba ogaan kartid calaamadana way jiraan barhkood adiladu ku asaxday markaa qofku ama riyaha lagu tuso uu ku kalsoon yahay ama waxa weeyaan calaamadihii haarkee haddii nawcan ma ay ula badato laylatulqadrigii inay tahay muxuu odhanayaa qaala wuxuu uhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innaka adigu cafuwun baa tahay allaha cafiska badan baa tahay tuxibu alcafwa cafwigana waad jeceshahay facfu canii allahayow ii dhaaf rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidku waa xadiid صaxiixa weeye imaamu lalbanina wuu saxiixi markaa xadiidkana waxaa laga daliishanayaa habeenkaa laylatulqadriga in ducadan la badinaayo iyo habeenadaa kale la rajaynayo inay yihiinba aad baa ducadan loo badinayaa alcafuwuna waa ismun min asmaa illaah sifatulcafwi baana uu xambaarsan yahay kadalika ilaahay jala wacalaa sifatu lmaxaba ayaa sifaadkiisa uu ku sifaysan yahay ee ficligaa ka mid ah waxyaabuhu jecelayana cafwigaa ka mid ah baabu fadli siwaaki wa khisaali lfira wuxuu baab u yahay cadayashadu fadliga ay leedahay iyo wa khisaali lfira ay wa bayaani khisaali lfira waxyaabaha ama khasladaha la idhaahdo khisaalu lfira in la caddeeyo oo axaadiidtii tirinaysa la soo arooriyo asiwaak aaladdana waa loo isticmaalaa aaladan lagu cadaydo ee ilka ilka iyo afka lagu nadiifiyo ficilka qudhiisana waa loo isticmaalaa soo ma aragtid marka asiwaak oo atasawuk ah cadayashadiina siwaak waa la idhaahdaa aaladii la isticmaalayana siwaak waa la idhaahdaa marka aaladda loo jeedana waxa macnuhu noqonayaa wax kasta oo qofku uu ku cadaydo oo afka iyo ciridka iyo carabkaba nadiifinaya oo daahirinaya ayaa looga jeedaa fadligiisana axaadiistaynu ku arki doonaa isaga qudhiisuna wuxuu ka mid yahay khishaalulfirahan sheikhu sheegiyo waay ada khisaalulfiri waxa loo jeedana waynu gaadhi وعn أbي هuريرaةa رaضي الله عanه أنa رasuul الlahi صلى الله عaليه وسلم qاaلa rasuulka ilaahay wuxuu yihi lowlaa an ashuqa calىa ummati ay lowlaa makhaafata lowlaa makhaafatu ama lowlaa karaahiyatu an ashuqa calىa ummati haddii aanay jiri lahayn baqan laga baqaayo inaan ummadayda ku dhibayo aw cala naasi ama dadka aan ku dhibaya haddaanay jiri lahayn laamartuhum waxaan fari lahaa dadka bisiwaaki cadayashaan fari lahaa waa haddii ficilkii loo jeedo lagu fasiro haddii aaladdii loo jeedana bisiwaaki ay biisticmaali siwaaki aaladaa lagu cadayda inay isticmaalaan baan fari lahaa maca kulli salaatin salaad kasta la jirkeeda salaad kasta la jirkeedana waxaa loo jeedaaye cinda iraadatiha markuu qofku uu doonayo inuu tukado oo ilaahay jala wacala uu ishortaaga muttafaqu calayh xadiidkan ikhwaani wuxuu inoo faa'iideynayaa cadaygu inaanu waajib ahayn taas waa mid waxaa kaluu faa'iideynayaa waajib iyo aanu ahaanina inuu yahay sunno aada iyo aada u mu'akadaho oo aada u qiimo badan waay waxaa kaluu faa'iideynayaa wakhtiyada aada loo sii sunneeyey inay ka mid tahay wakhtigaa qofku uu salaada tukanayo wakhtiyada si gaara uu sunno u sii yahay cadayashadu waxaa ka mid ah cinda asalaa qofku marka uu doonayo inuu tukado xikmadduna waxay tahay wallaahu aclam mar haddii qofku ilaahay ishortaagayo uu la faqaayo qur-aan akhriyayo cibaadaysanayo xaaladuu nadiif yahay oo waxa weeyaan markaa waxba urahoo dhibi aanay ka soo urahayn inuu salaadii guto oo cibaadadii galo ayaa fiican وعن xudayفaةa رadي الlaه عanهu qaala wuxuu uhi kaana rasuulu الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi wasalam idaa qaama markuu istaago min aleyli ay fi leyli habeenka dhexdiisa markuu istaago ama habeenkii wax ka mida markuu istaago yashuusu wuxuu marmarin jiray faahu afkiisa bisiwaaki caday buu marmarin jiray oo uu sidaa ugu nadiifin jiray mutafaq عalayh qaala wuxuu hi ashawsu addalku marmarinta weey addalk waa marmarinta oo qofku sidaa maaragtay ilkihiisa ugu cadaydo qaala wuxuu uhi wacan caaishata radi allahu canha qaala la qaalat waa in la idhaa de soo maha wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ee qaalat inay tidhi kunaa waxaanu ahayn nucidu kuwa u diyaar gareeya lirasuulilaahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalama siwaakahu cadaygiisa iyo wa طahuurahu biyaha uu ku dahaaro qaadanayo fayabcaثuhu llahu ilaahay wuxuu soo kicin jiro hurdada uu ka soo kicin jiray maa shaaa markuu doono an yabcaثahu inuu waxa weeye ka soo kiciyo oo uu ka soo toosiyo min aleyli habeenkii wuxuu ilaahay soo kicin jiray hurdada soo kicin jiray markuu doono inuu soo kiciyo markuu habeenkii seexda ayaa wakti ka miduu soo kici jiray fayatasawaku wuu cadayan jiray wayatawada'u waanu weysaysan jiray wayusallii wuu tukan jiray rawaahu muslim sidaasaa sunnada rasuulka iyo dhaqankiisu ahaa sala allahu calayhi wasalam markaa xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa waktiyada si gaara uu sunno u sii yahay cadaygu waxaa ka mida marka hurdo laga soo tooso ayaa had iyo jeer afku marka la seexday isbeddel buu keenaa in la cadaydaa fiican kadalika markuu qofku doonayo in uu tukado kadalika cinda alwuduu ama qabla alwuduu markuu doonayo qofku inuu weysaysto waxaa kaloo la mida marka qofku afkiisu isbedelo wuxuu doonaa isku bedelo waxaa kaloo la mida qofku markuu doonayo inuu qur-aankii akhriyo xaaladahaasoo dhan si gaaraas loogu baahan yahay inuu cadayashadii u ilaaliyo waay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa ikhwaani masale aada u muhiima kana muuqata dhaqankii rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi wasalam masaladaasi waxa weeye salaatu leysha qofku ma aha un inuu iska dee seexdo oo marka mararka qaar markuu tooso ama uu gemi waayo oo cid kale ay toosise uu la kulmo uun dee uu la yimaado marka kalena waxba aanu ku talagelinna uu barkinta iska dheeraysto ya sidaa ma aha qofku habeenkii markuu sii seexanayo waa inuu ku talagalo salaatuleyshi iyo inuu ukici doono soo ma aragtid waa inuu ku talagalo qorshaha uu kusii darsado ma fahanti rasuulkeennuna saasuu samayn jiray salى اllahu alayhi wasalam sidaa awgeed baa cadaygiisiiyo biyihiisiiyo waa loo sihe diyaarin jiray mar dhow markuu soo kaco iyagoo u diyaaro ayuu isticmaali jiray haakada وعan أنس رadي الlaه عanهu qaala wuxuu hi qaala rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى الlahu عalayhi wasalam أkhartu عalaykum waxaan idinku badiyey fi siwaaki cadayashada waan idinku badiyey rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey maxaa looga jeedaa waan idinku badiyey waxa weeye ay baalaqtu fii takriiri alabihi minkum dalabka aan idinka dalbayeen idinle cadayda fadligiisa iyo qiimihiisana aan idiin sheegaye aan wax ku saabsan idinka warramayo ayaan idinku badiyey weyan ku xeel dheeraaday ku celcelintiisa waayo imise xadiid baa sheegaayo oo midba dhan uun maaragtay uu ka tilmaamayo ya أkhartu عalaykum fi siwaak ay baalagtu fii takriiri alabihi minkum dalabkaan idinka dalbayo ku celcelintiisa aan kolba idinku celinayaan ku xeel dheeraada weeye intaas soo jeer baan idin sheego on kolba idinku celiyo on kolba idinku celiyo qiimaha uu leeyahay daraaddi ya waay qaala wuxuu uhi wacan shurayx bni haani'in shurayx ibni haani waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qultu waxaan ku uhi licaaishata radia allaahu canha biayi shayin shaygeebuu kaana ahaa yabda'u nabiyu nebigu mid ku bilaabo sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala beytahu gurigiisa marka uu soo galo muxuu ku bilaabi jiray qaalat waxay tidhi bisiwaaki ay yabda'u wuxuu ku bilaabi jiray bisiwaaki cadayasho inuu cadaydo rawaahu muslim waay marka xaaladaha si gaara loo suneeyo cadayga waxaa ka mid ah sida xadiidkani uu tilmaamayo marka guriga la gelayo waxay ahlulcilmigu tilmaamayaan wallahu aclam sababtu waxa ay tahay ama waxaa laga yaabaa inay sababtu tahay caadatan qofku markuu gurigiisa ka maqan yahay wuu hadlaya oo ama cashara ha dhigaayo ama qur-aan ha akhriyaayo ama dad ha la hadlaayo ama had iyo jeer hadal baa jira de soo maaha hadalkuna waxyaabaha keena isbedel inuu afku hee keeno markaa si arrinkaa uu meesha uga saaro ayuu markuu gurigiisa soo gelayo cadaynaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxyaabo kalena inay ku jiraan baa iska dhici karta wallahu aclam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dadka wanaagsan ee saalixiinta ah in xaaladahooda la waraysan karo markay guryahooda joogaan iyo markay gaarka yiin iyo waxyaabaha la sameeyo waxyaabaha ay sameeyaan iyadoo ujeeddadu ay tahay in he wixii wanaagsane ay la imanayaan ille waa dad wanaagsane lagaga daydo taasina taa weeye masale kaleoo muhiimaa jirta ikhwaani had iyo jeer waxaynu aragnaa iyada oo saxaabada rasuulka la weydiinaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam siduu samayn jiray siduu u tukan jiray siduu waxa weeye u soomi jiray siduu u xaji jiray arrimo badan oo caynkaas xataa marka uu gurigiisa iyo meelaha joogo ee aanu masaajidka joogin ama aanu dee saxaabada iyo dadka la joogin kale waxyaabaha uu gurigiisa iyo habeenkii iyo sameeyo waxaad arkaysaa in aada loo weydiin jiray xaasaskii rasuulka sala allahu alayhi wasalam salafku su-aashaasi aad bay u soo celcelin jireen waxaa isweydiin laha adaba sababtu maxay tahay maxaa su-aalaha keenayey waxaa keenaya waxay doonayeen inay bartaan sunnada rasuulka oo ay ku dhaqmaan soo ma aragtaan inay ku dhaqmaan bay doonayeen su-aal keliya ma ahayn ilan rasuulkii ilaahay noo soo diray weeye sala allahu calayhi wasalam waajibku wuxuu yahay sidii isagu ilaahay u caabuday in loo caabudo soo maha in waddadiisii la maro marka taasina waxay u baahan tahay cilmi iyo qofku inuu ogaado markuu ogaadana ogaan keliya inuu qofku joojiyo maahae waa inuu ku dadaalo inuu camal u rogo oo uu tadbiiqiyo sidaasaana xaalka salafku ahaa marka waxayna saaran ikhwaani inaynu aad iyo aada ugu dayno wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi dakhaltu waxaan u galay cala nabiyi nebigaan u galay sala allahu alayhi wasalam wa arafu siwaaki iyada oo cadayga dacalkiisuna calaa lisaanihi carabkiisa uu saaran yahay muttafaqu calayhi wahada lafdu muslim bukhaariyo muslim ba isku wariyey ayaa wariyey oo isku waafaqay lafdigana waa lafdigii muslim lafdigii kaleen filayo cumdahana inaynu ku soo marrayna waa kii sheegaayey waxaa soo maray ama usoo galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo cadaygii afkiisa uu ku jiro oo waxa weeye uc leh kaannahu yatahawa ood moodo inuu iska matajinayo aqsaalaho macnuhu waxaa kolkaa noqonaya carabka ayuu weliba xaggiisaa hore soo cadeeyey oo markaa uu carabka ayuu sidaa u cadeeyey waxaa markaa xadiidku inoo faa'iideynayaa carabkuna waa ka mid meelaha la cadayayo ee la nadiifinayo soo ma aragtid ciridka qudhiisana waxa weeye waa la nadiifinayaa ilkahana waa la nadiifinaya laakiin waxa fiican carabka dherarkaa in loo soo cadayo ya si maaragtay looga soo jaro wixii ku yaalay ilkahana waxa fiican in gudubkaa loo cadayaa fiican waayo haddaad xagga sare u cadaydo cadaygu waxaa laga yaabaa inuu ciridkii wax kaa yeela ayaa iska dhici karta marka sidaa in loo cadayo ayaa fiican waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa faa'iido muhiimaho qofku isagoo dadka la jooga oo suuqiisaa jooga ama dadka iska dhex maraya ama dabadda jooga uu iska cadayn karaa muruu'adana arrintaasi waxba yeeli mayso soo ma aragti waaba sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka qaar baa hadday arkaan qofkoo suuqa cadaygii uula soo baxay oo meelaha ku cadayanaya way la yaabayaan qaarkood inay ku qabsadaan baa laga yaaba ay dhahdaan waa sideed sheekh halkanaad ku cadaynaysa ya dhinaca kale qof sigaar suuqa ku cabaya hadday arkaanna qabsan maayaan oo la yaabi maayaan soo ma aragtid markaa taasi waxay tusaysaa qofka in arrimihii ya incikaasumuur wixii ahayd in laga xishoodo oo laysku inkirana waxbaba looma arko ee xumaa wixii wanaagsanaaye meel walba lagu samaynayey sunadii rasuulka ahaa sala allahu calayhi wasalamna waaba la yskula yaabaya waa la ysku inkiraya markaa haddii mid caynkaas ahoo qalbigiisu uu foorara uu taa kula soo galo iska egdheh ficlan aniga qudhayda way gu dhacday markaa adeer waa sunadii rasuulkaan muujinaya iskaga beydh baan ku idhi ya intuun inigu yihi suuqi baad ku cadaynaysa waa ku sidii wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi asiwaaku cadaygu madharatun waa mid nadiifiyo lilfami afka mardaatun waana mid raalligeliya lirabbi rabbigana waa mid raalligeliya rawaahu النasaaئي وبnu khusaymata fii صaxiixihi biasaniida صaxiixa xadiidkana waa xadiis صaxiix ee gara sheekh xadiis صaxiixa weeye waayahay markaa madhara iyo midhara labadaba waa la odhan karaa miimka haddii la kor dhigiyo haddii la hoos dhigo labaduba waa ay suuro geli karaa waa laba luuqo waxaana bannaan in loo macneeyo madhara iyo mardaatba ismu faacilnimo in loo macneeyo oo madharatun ay mua muطahiratun la ydhaha waa mid madharatun ay muطahirun waa mid daahirinaya lilfami afka cadaygu mardaatun ay murdin waana mid raali gelinaya lirabbi oo ismu faacilnimo haddaynu u laqbayno masternimadoodaana ilan imaka waa master waa laysaga dayn karaa oo macnuhu wuxuu noqonayaa asiwaaku cadayashadu madharatun lilfami afka inuu daahir noqdo uu nadiif noqday saabutay mardaatun lirabbi ilaahay jala wacalaa inuu qofka raalli ka noqdona saabay u tahay oo way keenaysa xadiidkana labadaa masale waaweynba uu inoo sheegaya ilaahayna jala wacalaa nadaafadda iyo dadka isdahiriya wuu jecel yahay sidaa awgeed buu wax kastoo ilaahay raalli ahaanshihiisa ay ku gaadhayaan iskuna hagaajinayaan ayuu faray una sharci garay ilaahay jala wacalaa waay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama halkaa nuskhadani xadiidkaasunbuu kusii xigsiiyey laakiin nuskhadaha kale waxaa ku yaalay halkaa waxbaa ka yaro maqan wadakara albukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ku sheegay raximahu llahu fii saxiixihi saxiixiisa ayuu ku sheegay hada alxadiida xadiidkan tacliiqan isagoo mucallaqa bisiiqati اljasmi siiqo markaa jasmina uu ku sheegay siiqadaa la ydhaha siiqat ljasmi oo yudkaru iyo ruwiya iyo waxaa muu odhanaya faqaala wuxuu ihi waqaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tidhi ma garata marka imaamu lbukhaarina isagoo macnihii musnada muu warina isagoo mucallaqa ayuu saxiixiisa ku sheegay xadiidku si kastaba ha ahaatee waa xadiis saxiixa wey wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi alfiratu ay khisaalu lfitrati khasladaha firadu khamsun shan weeye aw khamsun min alfitrati aw amase khamsun lafdi kalea wuxuu sheegayaa khamsun shani ay khamsu khisaalin min alfitrati fitrada ay ka mid yihiin fitrada ayay ka mid yihiin marka alfitratu khamsun nooc xasrin baad mooddaa inay ku jirto sidaa awgeed waxaa ka waadixsan lafdiga dambe ee sheegaya shantan soo socdaa fitrada khishaalulfitraha ayay ka mid yihiin khisaalulfirahuna shantan way ka badan yihiin sida axaadiista aynu ku gaadhi doono sidaa awgeed shantani khishaalulfirihii keligood ma aha eh waa ka mid weeye lafdigaa dambaa ka sii waadixsan waay alkhitaanu ka koobaad alkhitaanu waa gudista la ysgudo ragga iyo dumarkaba in la gudo ama la xalaaleeyaa waa mid mashruucu ah ahlucilmiga barh ka midina waxay maraan ragga in la gudaa inay tahay waajib walistixdaadu iyo istixdaadka waxa loo yaqaano istixdaadkana sheekhaaba kuu fasirayo oo waa in timaha hoose la yska xiiro alistixdaadna waxaa loo yidhi waayo waa isticmaalu lxadiid xadiid baa la isticmaalayaa timaha hoose lagu zuulinaya lagu jaraya ma garata xadiid ayaa la isticmaalaya sida midi iyo wax lamida wa taqliimu ladfaari iyo ciddiyihii in la yska jaro oo la yska guro wa nadfu libti iyo kilinkilada in la rifo timaha ku yaalla in la yska rifo wa qasu shaaribi iyo shaarubtaa sare in la yska gaabiyo oo la yska quseeyo muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey qaala wuxuu ihi alistixdaadu xalqulcaanati weeyi wa huwa caanaduna xalqu shacri aladii xawla alfarji waa in la xiiro wa huwa macnahaasi ama istixdaadkaasi xalqu shacri aladii xawla alfarji timahaasi cawrada ama xubinta taranka hareeraheeda ka soo baxa ama ragga ku yaallaan ama dumare in la xiiro ayaa la idhaha marka iyaga waxa mashruuca in la xiiro ama qofku sikiino qaato ama maqasa qaato ama aalad kaleu ku xiray ha qaato ama dawo maaragtay gunta ka maraysa ha isticmaalo in la xiiro weeye inta mashruuc ah waay nadfu libti laakiin iyada in la rifo ayaa maaragtay mashruuca in la rifaa mashruuca hadduu qofku iyada qudheeda xiirana waxba dhibaata kuma jirto oo dadka waxaba iska dhici karta qaarkood inay xanuun ku noqoto inay rifaan ama ay adkaato markaa qofkaasoo kale haddii uu iska xiiro wax dhiba ma laha waxaana la yidhi imaamkii caalimka ahaa ee mualibiga ahaa alimaamu shaafici raximah اllah waxaa la yidhi waabuu iska xiiri jiray timahaasi kilinkilada uu iska xiiri jiray waxaanu ku cilayn jiray marka in la xadiiska dee lafdigaa ku soo arooriyo meesha la keeno wuxuu ku cilayn jiray maqsuudka loo jeedaa waa in la suuliyo oo meesha laga saaro qofku ama ha rifo rifitaan meesha hakaga saaro ama inuu xiiro hee meesha hakaga saaro ma fahante markaa ikhwaani khisaalulfirahan ama arrimahan firada ah qofka ku sif qofka la yimaada ee ku camal falaa faqad itaصafa biاlfiطra alatii khalaqa allahu اlcibaada calayha waxahahum calayha wuxuu ku sifoobay firadii ilaahay jala wacalaa addoomaha uu ku abuuray firadaana waxaa looga jeedaa bay ahlucilmigu idhaahdeen waa sunayaashii ambiyadii ilaahay uu faray uu soo diraayey innagana inaynu kaga dayanno uu ina faray waana arrimaha wanaagsane ilaahay jala wacalaa addoomihiisa ku abuuray ayay ka mid yihiin ilah hi firat allahi alatii fatara annaasa calayha waxaana ku jira in lagu dhaqmo masaalix adduunyo iyo masaalix diineed labaduba way ku jiraan oo waxaa ka mid a masaalixda ku jirta qofka hay-addiisii iyo qaabkiisii baa qurux yeelanaya ma fahantay marka uu shaarubtaa sare iska gaabiyo ciddihii uu iska guro qofku ee waxa weeye kilinkiladii timihii maaragtay ku dheeraan lahaa ee urta iyo wax la midkaa keeni lahaa uu iska jaro jidhkii baa saasoo kale nadiif ku noqonaya dahaaradiibay saasi u fiican tahay ciddii qofku saasoo kale uu la dhaqmaayey ama miduu la fadhiya ha noqdo ama xaaskii iyo dumarkii ha noqoto ciddii qofka ay isdhex gelayeen ee uu la dhaqmaayeyna saasaa markaa u fiican oo ixsaan iyo samafali uu ugu sugan yahay waay shaarubtaa sare miyaa la xiirayaa mise waa la gaabinayaa un in la gaabinaya dee xadiista qusaynaya kusoo aroortay in la xiirayaa iyada ma soo aroorin sidaa awgeed baa alimaamu maalik raximah ullah waxaaba laga wariyey inuu ku sheegay arrintaasi bidco xiirista la xiiro shaarubtaasi sare laakiin waa in la yska gaabiyo wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay ee sharafta li wuxuu yidhi cashrun toban min alfitrati fitraday ka mid yihiin markaa shantii hore inaanay xasrin loo jeedin bayna tusayaa lafdigan koow qasu shaaribi shaarubta in la quseeyo o la gaabiyo si aanay dibinta u soo gaadhin wa icfaau lixyati iyo garhkii in lala baxo oo la sii daayo oo laba wasiwaaku cadayashadii oo saddex wastinshaaqu lmaai iyo waxa weeye biyaha in lagu sandaarsado oo biyaha sanka lagu eriyo weeye waaya dabadeetana la yska soo celiyo marka biyaha sanka lagu eriyo halkaa lagu daymaayo waa la yska soo celinaya marka waxay soo nadaafinayaan soo nadiifinayaan labadaa dul intaa ay gaadhaan oo dhan bay soo nadiifinayaan waqasu ladfaari iyo cidiyihii in la yska guro waqaslu lbaraajimi iyo baraajimta in la maydho baraajimtu waa kala goysyadaa faraha asaabicda ama faraha kala goosyadoodaa weeye waa in lagu celceliyo saani loo maydho ee dadkuna isku mid maaha dadka buurbuuran oo kale meelahaasi dee godniin bay samaynayaanoo inay waxgalgalaan baa laga yaabaa soo ma aragti waa min ama ay u baahatay in aada hee loo maydho waaya wa natfu libti iyo kilinkiladii in layska rifo wa xalqu lcaanati iyo timi hoose in la xiiro waintiqaasu lmaa iyo biyihii in la nuqsaamiyo biyaha in la nuqsaamiyo waxaa looga jeedaa macnihii in la istinjoodaa loo jeeda marka intiqaasku waa in la dhimo oo la yareeyo soo maha sidaa awgeed ba waxay idhaahdaa waa intiqaasu lbawli bilmaa kaadidii in lagu yareeyo biyaha macnuhuna wuxuu noqonayaa un kaadidu marka ay dee waxa weeye qofku dee ay ka timaaddo ee waxa weeye ay istaagto waxna dee ay ku hadrhaan halkii maaragtay xubinka qudhiisii halkii laakiin ay ka socoto ay ka joogsato markaasaa biyihii lagu maydhaya lagu istinjoonaya qaala raawi raawigu wuxuu yidhi raawiga warinaya xadiidku wuxuu yihi wanasiitu waani loobay alcaashirata tii tobnaad waani loobay ilaa an takuuna almadmada luqluqashada inay noqoto mooyaane luqluqashada inay noqoto mooyaane waay alcalaamatu bnu baas raximah اllah wuxuu leeyahay sida saxiixa ah khasladda tobnaad waa khitaanka waa isgudista xadiidkaa hore abi hurayre aynu ku soo maray oo xadiidkani aanu sheegahayn weeye taa in laga dhigaa fiican waayo xadiidkaa horea sheegaya qaala wakiicu wakiic wuxuu ihi wahuwa axadu ruwaatihi ruwaadda xadiidka mid ka mida weeyaane intiqaasulmaai yacni alistinjaaa wuxuu uga jeedaa istinjoonta biyo in la isticmaalo rawahu muslim albaraajimu bilbaa lmuwaxadati wاljiimi wahiya cuqadu lasaabici waa faraha meelahooda kala goysyadooda weeye waicfaau lixyati macnaahu waxa weeye laa yaqusu minha shay-an waxba yaanu ka jarin waxba yaanu ka jarin waxba garhkii laga jari maayo xadiidka kalena aynu raacino وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري أحفوا قابية الشوارب شاربها إسكا قابية وإسكا شرع وقصوا ما طال منها على شفتين وي إسكا قصية ووحي دبنها إسكا صور لإرادة إسكا قوي وأعفوا اللحى قركنا إسكا سيدا يولبحا وأعفوا اللحى معناه دوح النقونا يوفروا اللحى garhka isaga sii daayo oo hajarina eh isagu maaragta ha iska baxo intuu bixi karayaba muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xaadiidtan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa shaarubtaa sare in la yska jaraa waa waajib weeye garhka in lala baxaana waa waajib weeye garhka in la xiiraana ma banaana khisaalulfitrahaanuu ka mid yahay waa qurux ilaahay jala wacalaa ragga uu ku qurxiyey waana arrin ilaahay jala wacalaa ragga uu haybad uga dhigay oo dumarka iyo dhadiga uu kaga soocay dumarkii garh ma leh laakiin raggii baa ilaahay garh siiyey soo maaha marka haybaddii ilaahay dumarka kaaga soocee uu ku siiye ha iska suulini weye ma bannaana garhka in la xiira laa yajuus ma bannaana qacan xaadiidtaa faraha badan baa ku soo aroortay waay in la xiiraana mafaasid badan bay leedahay iyo dhibaatooyin fara badan waxaa ka mida mafaasiddaasi sunnadii rasuulkay horta khilaafsan tahay waa mid sunnada rasuulku waxay ahayd in garhka lala baxo garhka rasuulku uu la bixi jiray sala allahu alayhi wasalam in lala baxana wuu ina faray oo ta kale qofka xiiraana waa dembiile waayo qof waajibkaasi dayacay buu noqonaya waa ta kale garhkoo la xiiraa waa khalqiga ilaahay oo la bedelayay soo gelaysa oo garhkan iyo timahan ilaahay halkan ka soo saaraya ilaahay baa ugu talagalay oo iska soo baxayaan inaad saliidayso aada feedhood hagaajiso mooyaane inaad jarto ama aada xiirto looma baahna haddaad xiirtana khalqiga ilaahay ood bedelayso ayay soo gelaysa waxaa kaloo markaa ka mida mafaasida ka dhalanaysa oo amarkii rasuulkaoo la khilaafaya sala allahu alayh wasalam oo rasuulka ayna faraya xaadiid badan garhka in lala baxo lafdigan u dambeeyaabaa ka mida wa acfu llixaa ay wafiru llixa garhkii sii daayo la baxa ayay sheegayaa xadiidku marka haddaad adigu maaragtay xiirto ama aada gaabiso amarkaa rasuulkana waad khilaaftay waa ta kale waa tashabuhun bilkufaar waa gaaladii oo laysoo ekaysiinaayo waayo gaaladu iyagaa had iyo jeer garhka xiira waa caado islaam ma aha garhkoo la xiiraayo waa caado gaaleed weeye waa caado gaalada xaggooda laga yimi waxaa la yidhi waktigii rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo waktigii hore nimankii gaalada ahaa ee dowladda weyn lahaa ee reer furus la odhan jiray waktigii dambena saxaabadu ay jabiyeen ayaa waxaa la yidhi garhka xiiri jiro arrintaa lagu yaqaana wakhtiyadan dambena dee gaaladaa lagu yaqaana halka ugu weynee garhkan la xiiraya ama caadadaa xumi dadka muslimiinta uu ka soo galayna waa xagga gaalada oo wixii la odhan jiray isticmaarka ama gumaystaha gaaladu markay wadamo badan oo ka mida albilaad alcarabiya walislaamiya ay gumaysteen caadooyin badan oo xunxun bay kaga tegeen caadooyinkii ayay ka mid tahay garhkan la xiraya soo ma aragtid waxay ahlucilmiga qaarkood tilmaameen wakhtiyadii hore dadka muslimiinta dhexdooda may dhici jirin nin ilaahay intuu garh usoo saaray garhkii xira sidaa awgeed baa xukaamta ama madaxda dalamada ahi dadka markay tacsiirayaan ay ciqaabayaan maxaabiista qaarkood waxay ciqaab uga dhigi jireen in garhka laga xiro soo ma aragtid garhka in laga xira ayay ciqaab uga dhigi jireen ninka garhka laga xiraana nin la ciqaabay oon waxba loo hambayn buu isoo arki jiray dabcan dee shay muxarama weeye garhka in la xiraa muxaram dadka in tacsiir looga dhigo lagu ciqaabaana ma banaana oo ficilkaa ay samaynayen qalad buu aha laakiin maxay kutusaysaa dadka muslimiinta ahi inaanay waxa weeye arrinka noocaasa aqoonin xaggaa isticmaarka iyo gaalada iyo gumaystaha ayuu ka yimi ugu dambayn garhkoo la xiiraa waa dumarkiiyo laysku shabahayo rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam wuu nacdalay ragga dumarka isku shabaha iyo dumarka ragga isku shabaha labadaba wuu nacdalay markaad garhkii iska mulukayso dee dumarkii aan iyaga garhka ilaahayba usoo saarin baad isku shabahaysa soo ma aragti raggoo keliyana maaha xayawaanka waxyaabo badan baynu aragno kuwa qoodhaahe gadh leeyihin kuwa aan qoodha ahayn ee dhadignahe aanay gadh lahayn baynu aragnaa soo ma aragtid marka calaa kulli xaal waa haybad waa qurux garhku waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lama xiirayo ma bannaana in la xiiraa waayo miyaan la qurxin karin oo la isku yar hagagaajin karin maya la lama la iskuma hagagaajinayo macnii inaad feedho o aada waxmarisood hagaajisa mooyaane laakiin inaad yaro barh ka jarjarto oo tidhaa waan isku hagaajinaya hada laa yajuus ma bannaana soo ma aragti dadka qaar baa waxa weeye usoo u xeeladaysta garhka inay xiiraano oo hadduu aada u dheeraado miyaan wax laga yaro jarahayn maya waxba laga jari maayo soo ma aragtid marka calaa kulli xaal taana waa in aada iyo aada loogu baraaruga baaraka allahu fiikum halkaa aynu dayno subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online